dowladda jayna ayaa ugu deeqda dowladda somalilan a gaaraysa hal dhibic shan milyan oo dollar taasi oo loogu talagalay waxa uu qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee ka dhasha fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyo gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne safiirka jayna u fadhiya soomaaliya kiin jain ayaa maanta shir jaraa'ida si wada jira u qabteen isagay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ka sheega deeqdan isagoo xuseen ujeedka ay tahay in la caawiyo dadkuay fatahaaddu saameeyeen gaar ahaana daadadkii dhowaan ku soo rogmada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
waxaa sharaf ii ah maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan dowladda soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka uu dalka shiinaha ugu deeqay dadka soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha anigoo markaasina ku wargeliyo dowladda shiinaha daadadka soomaaliya ku dhifta wakhtigan ayaa ah kuwa daran markii dowladda shiinuhu ay heshay fariintayda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadkaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ee ka timid dowladda jayna lana soo marsiiyey safaaradda ay ku leeyihiin soomaaliya
deeq ay dowladda jina iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo uu safiirku halkana kula saxiixay kaalmo dhan hal milyan iyo bar oo u s dollar ah oo ay dowladda china ku taakulaynayso dadka maaragtay fatahaadda webiga shabeelle ay dhibta ka soo gaartay aada ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda china iyo safiirka china ee soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay abiilkii ama codsigii ay dowladda soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sameeyeen oo ay adduunka usoo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka soomaaliyeed ee dhibaatada kasoo gaartay fatahaadda webiga axmed cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in china ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha soomaaliya xiriirkan ay sii joogtayn doonaan china gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya maantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay china aada ayay xiriirka ay soomaaliya la leedahay usoo xoogsanayaa kor buu usii kacayaa waxaan rajaynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo uu yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah annagu haddaanu nahay dowladda soomaaliya aada ayaan usoo dhaweynaynaa xiriirkaas ayaa aada ayaanuna ugu mahadnaqaynaa
inta badan dadkii deganaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xooggan uu ku yeesha fatahaadda webiga shabeelle waxaana meelaha qaar ka dhalata xaalad bini'aadanimo iyadoo dadku weli yihiin kuwa diba joog ka ah magaaladay ku noolaayeen oo hadda weli biyaha ay dhex agaagaan cabdulqaadiro key v o a muqdisho